عادل بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وخبر الآحاد خبر الآحاد بنقل عدل أبوك أهاضو تام عدل قالوا تام الضبط ضبط يوسف لما يستريها متصل السند حالو حديث كان يوسف يوسف حياي غير محلل حال يا حديث يا سمل علي غير كيس ولا شاد متشاد غير كيسنا أو يهي هو حديث كاسي الصحيح هو حديث صحيحة ولذاته إسي هذا صحيح هو إسي صحيح هو وعن كتب الجنة كتاب فيها نخبة الفكر في مصطلح أهل الآخر وعن صمرنا حديثه إنه قد سماه أما خبرك أو قد سماه qaybtaas marka khabarku uu qaybsamayey ama xadiidku uu qaybsamayey waxay ahayd markii la fiiriyo xadiidka ragga soo wariye tiradooda iyo yaraantooda markii la fiiriyay ahayd markii la fiiriyo xadiidka dadka soo wariye tiradooda iyo yaraantooda oo xadiidka dadka soo wariyey hadday tirada ay gaaraan heer aan aysa koobnaynba oo tiro gooniba aysa lahayn xadiidka maxaa lagu magacaabayey mutawaatira lagu magacaabayey haddii uu kooban yahay ee xadiidka dadkaan soo wariyay dad kooban ay yihiin oo tirsama laakiin ay ku kooban yihiin saddex iyo wixii ka badan ay ku kooban yihiinna maxaa iyadana lagu magacaabayey mashhuur hadday kooban yihiin oo laba ku kooban yihiinna maxaa lagu magacaabayey casiiz hadday kooban yihiin raggaa soo wariyey ee nin ku kooban yihiinna maxaa lagu magacaabayey qariib ama fardiyaa lagu magacaabayey dhankaas marka qaybtaasi waxay ahayd dadka soo wariya tiradooda iyo yaraantooda iyo halka intay la egyihiin ayay ku tacalluqday halkan waxaan ka guda gelaynaa qayb kale oo xadiidka la qaybiyo oo ah xadiidka dhanka markii la fiiriyo awoodiisa iyo awoodiisa tiradeeda iyo awoodyaradiisa iyo dacfiga hadba xadiidka gala iyo sida xadiidka dacfigiisa intuu leegyahay iyo sixadiisa iyo awoodiisa inta ay laegtahay markii la fiiriyo xagga awoodda iyo dacfiga ayaa haddana la qaybiyo waa la fahamtaa soo mara tii hore waxay ahayd qaybtii hore waxay ahayd oo xadiidka mutawaatir iyo aaxaad iyo aaxaadka lasii qaybinayay hadda ragga soo wariyay tiradooda iyo yaraantooda ku tacalluqda qaybtaas haddeer laakiin waxa noo imaan doonaahay waxa waaye waa qayb la qaybiye xadiidkii mar labaad markii la fiiriyana la qaybiye xadiidka awoodiisa iyo dacfigiisa awoodda xadiidka uu leeyahay iyo dacfiga jeeca xadiidka ku jira markii la fiiriyo haddana qaybsami doonaa hadii la yidhahdo qaybta koowaad marka dhankaas markii loo qaybiyo waa xadiidka saxiixun lidaati la yidhaahdo xadiidka asaxiixu lidaatihi la yidhaahdo xadiidka saxiixa lagu magacaabo haddana saxiix iskiisu aha isagu oo aan cid maaragta kaabtay aysan jirin iskii saxiixu ah xadiidkaasi wuxuu leeyahay shuruuduu leeyahay xadiidka saxiixa ee iskii saxiixa u uhu shuruuduu leeyahay shuruudda tiisuhuna waa shuruudda kitaabka ashyaada ugu muhiimsan waaye mustalaxu lxadiidna waa masilada ugu muhiimsan waaye sadarkaani waa sadarka kitaabka ugu muhiimsan waa sadarka wax allaala wixii xadiis saxiixa laga qaato wax allaala wixii daciifan asay dhexdiisa laga fahmi karo keligiisa laga fahmi karo marka sadar mudan in la xifdiyo lagu celceliyo sharxiisa iyo muraajacadiisa la badiyo wax badan lagu tadaburo way wuxuu sharxayaa intaa yarta waxaa shiiku kusoo koobay xadiiska saxiixa oo lidaatii saxiixa waayo idkii u ah shuruudda uu leeyahay shiiku shan shardi uu ka dhigay marka shardiga koobaad bayquniyina waa lagu soo martay shardiga koobaad waa maxay waa in xadiidka ragga soo wariya ama dadka soo wariya qof kastoo kamida uu ku sifaysan yahay cadaalad waxa la yidhahda cadaaladu waxa la yidhahda in qof kastaa ku sifaysan yahay hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay cadaaladu ku sifaysan yahay cadaaladdu waa maxay waa in qofku ay leedahay amaba qofka shay nafsaaniya oo ku abuuran oo ku xambaara qofkan inuu laasimo taqwada ilaahay subxaanahu watacaala taqwada ilahay inuu laasimo ilahay ka cabsado oo qofkaanu qof hadalkiisa cadaalad maaragtay ku ah oo ilaahay subxaanau watacaala ateecay wixii ilaahay ka reebay ka haray wixii ilaahay farsoomay farsoomay diinta islaamka ku toosan macaasi iyo waxyaabaha lamidkaana ka fogaaday macaasi ka fogaaday shirki waa ka fogaaday bidco waa ka fogaaday macaasi waa ka fogaaday tawxiidki waa la yimid ilaahay subxaanau watacaala sidoo kale sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tadbiiqiyey wixii maaragtay wanaag ahay oo ilaahay subxaanau watacaala uu ku waajibiyo waa la yimid intaas waa la yii bal iska dhaafka waxaa ka sii siyaada oo culimadu kusii daraan in qofkan uu ka fogaado qofka xadiidkan soo warina waxaan ka shardiya inuu ka fogaado waxyaabo banaan oo fi sharci ku banaan laakiin curfiga aan ku fiicnayn inuu ka fogaado sharciyan wax u banaan oo ilaahi subxaanahu watacaala hadduu la yimaado aan aayadna loo keenin xadiisna loo keenin dembina aan looga qoraynin laakiin curfi markii la yidhaahdo iyo dadka dhexdooda iyo dhaqanka dadka aan ku fiicnayn dadka dhaqankooda kuma fiicno inuu waxyaabaha saasoo kalea ka fogaada laxawaarista oo waxaa kamid ah qofka hadda inuu iska jimicsado subaxi waagi markuu beriyo oo wax dhibaa kusoo aroor laakiin ninkii saaka isagoo nin weyn oo jidkaan ku dhex orda haysaa maxaa loo qaadana soo nin xoogaa khaldan loo qaadan maayo in ninku uu jidkaa kudhex ordaayo kaga jimicsadaay waxa dhibahoo ku sugan aayad qur-aan ama xadiis ma jiraan laakiin ninkaasi haybadiisi wax ma gaartay wax ma gaarin mase wax ma gaarin waxbaa gaar waxbaa gaar ninkaas haybadiisi marka qofkaas wuxuu noqonaa qof haybadiisii wax gaaray inuu noqona waxaa kaloo lamid ah qofku haddii uu soo qaato maqaayada inta tago uu yidhaahdo kursi maanta islaamiga dhexdiisaa dhigto ee uu yidhahdo hilib iyo caana ii keena ka warrama hilib iyo caana ii keena maqaayada yidhaahdo ee hilib iyo caana loo keeno ee uu meeshaasi la fadhiisto hilibka iyo caanaha laamiga qarkiisa ee uu labada daan ka buriyo iyadoo dadka dhamu daawaaya oo jidka dhexdiisa muxuu noqonaa qofkaasi qof shay aan dadku aqoonin la yimi inuu noqonaa soo maha qofkaas marka wuxuu noqonaa waxaas waxaa raba qofki uu iska dhawraa raba meesha hadduu maqaayada dhex tago aysa waxaasi dhibayni waxba dhibi mayso curfiga mucadbu wuxuu ku xiran yahay dadka meeshaas joogaa waxa ay isa aqoonin waxaa raba qofka inuu ka fogaado iyo isaba xaaraan noqon laakiin waxa isa aqoonin inuu ka fogaado misaal ahaan dadaan socon caamad la-aan ma socdaan dad waxaa jira caamad la-aan aan socon wadan waxaa jira caamada keliya baa laga qaato caamad la-aanba aan maaragta la socon haddaad caamad la-aan socoto qalad waa meeshaas haddaad caamad la-aan socoto qalad waa yani waxyaabaha sidaad ku dhiirato waxaa suurtagala inaad waxaasi xaaraama ku dhiirato waxyaabaha dadka agtooda munkarka ka ah ama dadku curfi ahaan ay necab yihiin ama dadku curfi ahaan ay inkiraan qofku wax raba inuu iska ilaaliyo si sharaftiisa aan wax u gaarin oo aan loo dhihin hebel saasuu ahaa hebel saasuu ahaa yesu wuxuu munkar iyo xumaan aslan ahaan laakiin inaad iska ilaaliyo baa la rabaa waxyaabaha curfi ahaan aan fiicnayn waxaa yidhi marka xadiidka saxiixa oo lidaadkii dadka soo warinayo waxaa shardiga koobaada in qofku cadaalad ku sifaysan yahay cadaaladdii maxaa laga wadaa cadaaladdii waxaa laga wadaa qofku diinta ilahay inuu tabiiqiyo inuu wix ilaahay farana farsoomo wix ilaahay ka dheeban uu ka haro bal iska dhaaf fiicanti intaas waxaa kasii dheeriya waxa curfiyan iyo dadka agtooda aan fiicnayn qofku inuu iska ilaaliyo oo sharaftiisa iyo heybadiisa ku ilaashado iska ilaashado marka waa shardiga koowaad wakabaru lacaadi binaqli cadlin uu soo hayo naqli cadlin dadka soo naqlinaya oo soo gurinaya inay cadaalada ku sifaysan yihiin haddana qofka aad cadaalada ku sifaysan taami dabti inuu yahay waa shardiga labaad waa qofku ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee in xifdigiisu uu xaafid yahay xaafid uu yahay oo waxaan uu werinayo uu sheegayo oo dadka u yeerinayo inuu qof xifdisan yahay xifdisan yahay weliba xifdigaas uu yahay xifdi dhamaystiran uu yahay xifdi dhamaystiran uu yahay oo taami dabdiya shardiya xifdigiisu uu dhamaystiran yahay qofka dhamaystiran yahay xifdigaani waa maxay xifdigaana laba u qaybsamaa laba walxaa ka mid kamid uu ku xifdi karaa bayqunihina waan uu soo maray wuxuu ku xifdi karaa kitaabu ku xifdi karaa masalan ardayu ahaa shiikiisi uu kitaab ka qoray markii xadiidka uu yeerinayo shiikii waa uu qoray xadiidkii xadiidkii markuu iska qoray kadib waxaa laga yaabaa in khalad ku dhacee khaladkii waa iska saxay haddana kutub kale iyo waxaas uu la fiirshay khaladkii waa iska saxay xadiidkaas haddana waxaa shardiya saas oo u qoray shiikaasi oo uu kitaabkaas ku qoray waxaa shardiya kitaabkaas inuu gacantiisa ku hayo oo gacantiisa uu ku jiro ilaa markii uu soo qoray iyo markii uu xadiidka warinayo ama xadiidka uu dadka u yeerinayo o dadka ka qaadanayo inta ka dhaxayda inuu kitaabka ku hayo oo kitaabku xadisan yahay oo kitaabku gacantiisa ku jiro usa gacantiisa ka baxo waayo gacantiisa hadduu ka baxo gacan kala galo waxaa suurtagala in wax lagu daro soo maa ama wax laga jaraa laga jaraa suurtagala in dhibcaha laga bedelaa suurtagala shaqalka in laga bedelaa suurtagala shardi waxa ahaa kitaabkaas inuu gacantiisa ku ilaashan yahay gacantiisa ku ilaashan yahay hadii marka xadiidkaas kitaabkaas uu gacantiisa ku ilaashan yahay markii shiikiisa uu ka qoray iyo markii uu dadka u sheegayo inta udhexayda gacantiisa uu ku hayo oo xididsanay wuxuu noqonaa ninkaasu saami qabdi nin ahoo xidigiisa uu dhamaystiran yahay saasuu noqona waa qayb marka ku tacalluqda ama ku saabsan xifdiga waa qaybtaas waxaa kaloo jira dad xifdiga ilaahi subxaana watacaala intaas ka badan u siiyey oo awood u siiyey inay qalbigan wax ku xifdiyaan qalbiga wax ku qaataan oo waa inuu ninkaas qalbiga wax ku xifdinaa u awood leeyahay inuu xadiidka si fiican uhubiyo markau xadiidka soo qaadanayo oo xifdisan yahay si fiican u xifdiyo oo macnihiisii iyo lafdigiisii iyo shaqalkiisii iyo wixiisii o dhamo dhamaystiran uu xadiidka hayo markii uu damco xadiidka inuu dadka u yeeriyo dadka u sheegana inuu awood u leeyahay xadiidkii sidiisii iyo macsanadkiisii oo lafdigiisii iyo saxaabigiisii leh inuu xadiidka dadka u yeeriyo oo soo ixtilaafsado inuu awood u leeyahay waay oo xifdi mutqana uu xifdisan yahay haddii taasu dhacdo oo qofka ilaahi subxaana watacala dadka ma simin gaar ahaan dadkii hore oo ilaahay diinta uu ku dhowray waxay ahaayeen dad la siiyey meesha annaga hadda xanjaradaha iyo waxyaabaha ka duubayno dad iyaga maskaxda looga xanjarada looga dhigay ahaayeen markaasa waxaa laga yaabaa xadiidka boqol xadiid in shiikaan maanta loo yeeriyo oo macasanada boqol xadiid oo macasanada waxbana usa qorisaad sidii gacmaha isugu laab ee uu dhegeysto hadhow guriga markuu tagana qalin buug la soo baxo ee uu qoro marka sid canjar muxuu dhaamaa qofkaas canjar waayo boqol xadiid oo macasanada ninka loo yeeriyey ee lagu dul akriyey ee boqolkii xadiid baan waxba ka qorin ee markii lagu akriyayo anti aan ku celcelin ee markuu gurigiisii tagay kadib qortay qofkaas qof sahlan ma marka ilahi subxaana watacala xikmadu kala hayo diintaana la rabo in lagu dhowro lagu xifdiyo lagu ilaaliyo markii annaga laakiin canjaradihii waxyaabaha lamidkaah adduunyadu ay saabtay oo waxaasna soo gaareen waxaa laga gooyey maskaxdanadi laga gooyey markaasaa waxa yidhahda wax xifdiga noocaas ahay marka xifdiga noocaasa hadduu qofku leeyahana xaafid waayo taami dabti taami dabti shardiga labaad waxa waayan idhi qofka xadiidkan soo wariya ama rag ha noqdo ama dumar ha noqday qof kastoo kamid oo sanadka ku jirtahay inuu yahay taami dabti dabdigu waa xifdiga xifdigiisu miduu dhamaystiran yahay inuu noqdo xifdigiisu miduu dhamaystiran yahay ama qofkaas wax ku xifdiyo kitaabkiisa ha kuxifdidsado ama ha ku xifdiyo qalbigiisaba ha ku xifdiye shardiga saddexaad waa maxay mustasil sanad inuu yahy sanadkiisu inuu fiixan yahay sanadka xadiisku inuu fiixan yahay laga bilaabo shiika xadiiska warinayo ilaa saxaabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadku inuu fiixan yahay oo fiixan yahay maxaa laga wadaa qof kastaahi qofka uu ka maqlay xadiiskan inuu kasoo wariyo oo qof kastaahi qofka ka hooseeya qofka ka koreeya uu ka maqlo qof kasta xadiidkan werinahay qofka ka koreeyo ou leeyahay xadiidkaanan ka wariyey inuu ka maqlay oo weliba uga soo wariyo alfaadii wa looga wax lagu warijiyey oo saxiixaha sida akbarana iyo xadatana iyo amba'ana iyo ijaaz ahaan ugu siiyey iyo waa in maarata munaawaleeyey waxyaabaha saasa oo culimmada agtooda muctabarka ka ah oo ku caddahay qofkan uu hadalkan qofkan ka maqlay ama qofkan uu maaragtay ka dhegaystay waa inuu xadiidka kusoo wariyaa xadiidkaasu sanadkiisa waa inuu saxan yahay waa hadii yarxamuka allah waa haddii sanadka haddii la baaro waxaa la rabaa inaan la ogaanin inaan aysan soo bixin in sanadkan laba ninoo kamid o aysaba kulminba ay soo bixin hadday soo baxdo xadiidkaas shuruudii waxbaa ka dhima waxaa la rabaa sanadka laba nin qofoo kastoo kala werinay inay kulantay wakti ahaan aragti ahaan ay is arkeen wax maqal ahaan ay kala maqleen gaar ahaan xadiidkan ay kala maqleen ay kala maqleen oo ninkaa xadiidka ninkaa ka waraa uu ka maqlay waa lasaa markaa sooma ayadan mutasila sanadi waa shardiga saddexaad xadiidka sanadkiisu inuu saxan yahay hayra mucalalin shardiga afaraadna waa inuu yahay mid la cileeyey keyrkii inuu yahay shardiga afaraad saddex shardiyan soo marnay xadiidka ragga soo wariyaa inay xifdi dhamaystiran maarata inay cadaalad ku sifaysan yihiin inay sidoo kale ay xifdi dhamaystiran ku sifaysan yihiin sidoo kale in xadiidka sanadkiisa uu sixan yahay uusa kala go-on lahayn shardiga afaraad waa maxay hayra mucallarin xadiidkan inuu noqdo waaye oo waxaa shardiga xadiidkan inuu aan cilla kusoo aroorin cilla inaysa kusoo aroorin cilla waa maxay waa cudur cudur inuusa ku dhicin cudurkan waa maxay cudurkan waxaa laga wadaa cudur khafiya ama cilla khafiya oo haddana qaajixa ah cilla qarsoon ee wax dhibtaa in xadiidkan lagu daaraca xadiidkan waxaa laga yaabaa ragga ku jiro o dhan inay rag cuduul yihiin oo way wanaagsan haddana raggooda xufaada ay yihiin waa labo haddana markay saddexaad inay yihiin raggaan uu yahay sanadkiisu sida muuqata rag sixan sanad sixan ay yihiin waxaa suurtagal marka xadiidka saasa in culimada waaweyn ka fiiriyaan ay yidhaahdaan maya xadiidkan wahmiyaa ku jira khaladaa ku jira xadiidkan sida raajixa waxa waaye saxaabigu inuu ka maqan yahay dabaqada saxaabadu inay ka maqan tahay ee xadiidkan ninka taabiciga ah uu nabiga u koryeelay calayhi salaatu wasalaam kadibna raggan xadiidka soo wariyay qayb kamid inta wahmi ka dhacay iyo khalad ka dhacay ay saxaabiga kusoo dareen meesha saxaabiga kusoo dareen marka xadiidkaanu sida xooga badan waa inuu mursal yahay amaba xadiidkaanu sida xooga badan waa dariiqa lagu wariyo dariiqaana inuu ku yimid oo labadan laba ninoo matala waxaa jirta isku magaca laakiin wax yaroo nisbaa ku kala bedelan midna uu saxiix yahay midna daciif yahay xadiidkan sanadkiisa waxaa laga yaabaa sida muuqata in laga wariyey kii saxiixa ahay kii iqada ahay laga wariyey oo xadiidkii saxiixa uu noqon lahaa sida muuqata laakiin aimada waaweyn ka daalacdeen xadiidka ay yidhahdeen markay baareen kadib xadiidkan sida raajixa xooga badan waxa waaye labada nin oo isku magaca oo had deertaan sida muuqata kii fiicnaa xadiidka laga wariyey sida raajixa xadiidka inuu iska leeyahay waaye midka xunaa iska lahaa midka xunaa oo iska lahaa aimadii xadiidka soo warida qayb kamida inta khalad ku dhaxaysa dadku maxfuudin maaha dadku maaha yani dad xifdi qaladka laga xifdiyo laga aamin yeelay maaha waa bini aadam bashar waaye xifdi kasta u leeyahay khaladaa ku dhaca qofka in dadka qaarkood khalad ku dhacay ee kii xadiidka ay utiiriyeen kii fiicnaa ay utiiriyeen kii fiicnaa ay utiiriyeen aa suurtagala meedaas maxaa ku dhaca xadiidkii cila ku dhaca soo maray cudura ku dhacay sifaa gala xadiidkii xadiidka marka waxaa shardiya si qarsoona inuusan gelin si qarsoon inaan wax u gelin oo xilla ay si qarsoonayso uu soo bixin waa shardiga waa maxay shardiga afraad waay maxaa haray hal shardiya haray walaa shaadin waa ku daraynaa maskaxda hala shiila maanta walaa shaadin shaadna inuusan noqon xadiisku waay shardiga shanaad oo u dambeeya waa xadiisku inuusan shaad noqon oo xadiiskii waxaa la arkaa xadiiskii waxaa la arkaa oo suurtagala in ragga soo wariyo kulligood ay cudul yihiin ragga cadaalad ku sifaysan waay haddana kulligood waa xufaad oo xifdigoodu waa dhamaystiran yihin haddana sanadkiisu waa saxan yahay wax ilaa oo lagu og oo cilooyinkii lasoo sheegana ma jiro keliya xadiidkan waxaa dhacay khilaafaa dhacay laba nina waxay isku khilaafeen xadiidkan nina sii usoo wariyey nina sii usoo wariyey labada nin kastoo kamid ahu waa taami dabdi waay nin kastoo kamid ahu waa taami dabdi xifdigiisu waa dhamaystiran yahay cadaaladna waa ku sifaysan yahay sanadkiisuna xadiidku waa saxan yahay laakiin labadii nina xadiidka isku khilaafay ninba sii usoo wariyey laba nin oo isku isku dabaqa ahayd ayaa xadiidka maaragtay ninba sii usoo wariyey khilaaf hadduu dhacay waxaa la firinaa xadiidkaas labada nin oo isku khilaaftay haddii xadiidka la samci karo waa la samcina yani haddii waxa isku khilaafeen wax la samci kara iyo waa la samcina haddii la samci waayo waxaa la firinaa labadaa nin yaa xoog badan se dadkaan laleeyahay cadaaladda lagu wada sifeeyo cadaaladda ku wada sifaysan haddana xifdiga ku wada sifaysani xifdiga iyo cadaaladda maka wada sinan yihiin mase maraatib waa laftirkooda maraatib waa isagu badiyo soo maha maraatibtaasaa la fiirina haddii marka maraatibtaas labadooda nin kamida la ogaado inuu ninka kale ka xoog badan yahy o ka xifdi badan yahay sidoo kale la ogaado labadooda mid kamid inuu ninka kale ka cadaalad badan yahay oo ka taqwo badan yahay o ka xaabsi ilaahay badan yahay o ka cilmi badan yahay hadii la ogaado see la rajaxa xadiidkiisa midka labadooda xooga badan ayaa xadiidkiisa aan qaadanayna midka xadiidkiisa oo xooga midka labadooda xifdiga badan ama cadaalada badan ayaa xadiidka qaadanayna xadiidkiisa ogaawkan kale laftigiisu waa cadaalad ku sifaysan yahay xifdina waa ku sifaysan yahay lakin waa laga xifdi basiso mara markii labadooda latasiyahana waa goorma waa marka khilaafkiiyo kan kale oo laga xifdi badiyey maxaan leenahay raaliska ahaa baan leenahay sheeko xadiidkiisana maxaan ku magacaabeynaa shaadaan ku magacaabeynaa shaadaan leenahay xadiidkii marka waa inuusa shaad noqon waxaa kaloo lamid oo noo imaan doonta shaadku waa noo imaan doonaahe haddii labada ninkaan xadiidka sida raggaan kale usoo wariyeen si aan usoo wariyey ama khilaafka xadiisku xadiiska khilaafka ka dhacay waa fiirinaynaa haddii waxay isku khilaafay ay yihiin hal nin oo xaafida iyo shan nin oo xufaada hadday yihiin yaa xoog badan shantaa xoog badan hal nin oo xaafid oo keligiisa xaafid xoog lawa laakiin shan nin oo mid kastaa isaga la siran yaha garabkiisa taagan oo xadiis ku khilaafay xadiiskaas maxaan leenahay shaad waayaan leenahay ninka keligiisu xadiiska usoo wariyey shaad xadiiska saxiixa marka waa inuusa shaad noqon waa inuusa shaad noqon sabtaasasi xadiidka laga helaa waxaa la yidhaha asaxiixu lidaatihi ayaa la yidhaha waa xadiis saxiixa oo iskii saxiix ah iskiisu saxiix yahay cid uu saxada ka baryaa lama haddii shantaas shardi laga helo shantaas shardi marka shardi kasta oo kamid a waxyaabaha ka tafaruca waxyaabaha ka baxa asal marka musalax alxadiid oo dhan asal waxa u ah intaan aw xoogga musalax alxadiid waxa ku wareegaa waa sanadka keliya waa sanadkaas ku wareega see daciif oo dhan halkaas ka soo baxaa see markii la yidhaahdo khabaru laaxaadi binaqli cadlin markii la yidhahdo qofka hadii khabarku aaxaadka ah waxaa lagu aqbalahay waa in qof cadaaladu ay soo naqlido marka la yidhi wixii aan cadaaladu ay soo naqlin maxaa laga dhigaa daciif baa laga dhigaa ayagaasaa sii kala badan oo nin beenlooba nin maaragtay faasiqa oo fiski kale ku dhacay nin mubtadaca nin gaala kulligood maxay soo gelayaan maxay ku baxeen cadlinkay ku baxeen xaafidka waxaa ku baxay wax badanaa ku baxay ninka xifdigiisa uu yaryahay ninka marmar wax ilooba ninka ilowgiisa uu badan yahay waxyaabaha mutasila sanadi maxaa ku baxay xadiiskii mucdalka ahay midkii munqaica ahay midkii mucallaqa ahay waa noo imaan doonaa wax fara badana ku baxay calaa kullin xadiiska qaybtaan yar tahay intaan yar tahay ahamiyad badan ay leedahay in lagu dadaalay marka mudan tahay in la xifdiyana waa mudan tahay dhegayso marka wa khabaru aaxaadi aaxaadka khabarkiisu khabarulaaxaad khabarka la yidhaha oo lagu soo naqliyo oo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ka ahaaday oo aaxaadka aaxaadkan maxaa la yidhaha nili oon markaan soo maraynay xadiidka aan mutawaatirkahay soo maha mutawaatir isaga lama baaraan marka mutawaatirkii aaxaadkia la baaray baaritaankiisa marka la bilaabay wa khabaru laaxaadi khabaru laaxaadka iyo xadiidka khabaru aaxaadka oo tiro koob kusoo arooray binaqli cadlin yani hadduu yahay hadduu ku yimaado binaqli cadlin soo guurin ou soo guuriyo qof cadaalad ou soo guuriye soo guurin ou soo guuriyo qof cadaalad hadduu ku yimaado qofkaas ama rag ha noqda ama dumar ha noqday qofkaas cadaalada oo haddana taami dabdi xifdigiisu uu dhamaystiran yahay qof qofkaas cadaalada oo taami dabdi ah hadduu soo guuriyo mutasila sanadi xaal haddana xadiidka sanadkiisu ou yahay mid sixan weli shuruudiya la wada soo maha weli khabarki ma dhicin mutasila sanadi xaal haddana uu yahay khabarkaasi ama xadiidkaasi sanadkiisu mid uu sixan yahay ayra mucalanin mid la cileeye ayrkiisna haddana yahay oo aan cilla ku dhicin walaa shaadin mid shaadana ousa ahaynin fahuwa xadiidkaasi intaasoo shardi laga helay asaxiixu waa xadiid saxiixa lidaatihi haddana iskiis iyo naftiisa saxiix u ah oo cid uu saxada uga baahan yahan laag waxaa noo imaan doona asaxiix mid ah laakin laa lidaatihi laakin ligayrihi ah saxiixa noo imaan doona haddii aan la yidhaahdo laakin aan iskiis saxiix u ahayn ee mar la kaabay oo la riixay oo la taageeray kadib saxiix noqdo kan wuxuu taa ciduu taageero uga baahan yaha lama iskiisa wuxuu u yahay صحيح يهي شنطة شردي حديث مركي اللي جهره وحل إلى حديث الصحيح لذاته يا ليلى يا كامل عشرة يا كامل حسب ما تقول عدالتنا هو شرحناه عدالته والتقوى يعطيه إلى سبحانه وتعالى يقف شرع الإسلام كونه في اليوم هذا يقف وقال يهي عدالته مستفيسنا هذا مبتدع يهي عدالته مستفيسنا هذا فاسق يهي ومعفلوه أو يهي معفلوه كل عي عدالته مستفيسنا sidoo kale qofku wax ay mudneed in laga tago oo curfi ahaan dadku ay jecdaanna hadduu qofka uu iska ilaali waayo sharaftiisa ka dhowra waayo qofkaasi waa isaga laftigiisa waxaa leeyahay qof far ku jirta waay qofku marka xadiiska soo warina koo waa inuu cadaalad kusmaysan yahay marka labaad waa inuu taami dabdi yahay xifdigiisu dabdi waa xifdiga xifdigiisu miduu dhamaystiran yahay waa inuu yahay haddii xifdigiisu uusan dhamaystirayn laakiin uu xaafid yahay xifdi leeyahay waa noo imaan doona xadiiskiisu saxiix maaha taami dabdi inuu yahay xifdigiisu miduu dhamaystiran yahay waa shardi taami dabdi mutasila sanadi sanadkiisu waa xadiidkan waa inuu sixan yahay uusan kala gool lahayn kayra mucallani mid la cileeyey keyrkii inuu yahay waayo xadiidku waa inaan cilla isku soo aroorin khafiya cilla qarsoon oo xadiidka wax u dhigtaa in isku soo aroorin waayo shardiga sanaad waa xadiidku inuusan shaad noqon shaad inuusan noqon shaadna waa soo sharxan soo maa waana noo imaan doonaa shaad inuusan noqon haye yaa fahmin intaas shardi haye